mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa kormeer ku tegay isbitaalka guud ee degmada afgooye wafdigaasi ayaa waxaa horkacayay guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ugu horeyn waxaa wafdiga uga warbixiyey xaaladda guud ee isbitaalka guddoomiyaha degmada afgooye ahna duqa degmada wuxuu ka fargarayaa degmooyinka deriska laha degmada afgoy iyo deegaanada hoostaga waa garan kartaa isbitaalka xaaladiisa environmentgiisa waa okay keliya waxaa ka maqan in supplementiga iyo agabka caafimaadka iyo kawarhaan kawarhayn in oo guud in isbitaalka lagaga warhayo waxaan filayaa booqashada kadib isbitaalka wax badan uu ka bedeli doono wasiirka fariintaana uu gaarsiin doono meel dheer maadaama wasiir ku-xigeenka uu yahay federaalkana nagu kasoo jeedo dhanka senatarada ka mid yahay wasiir ku-xigeenka caafimaadkana uu yahay marka isbitaalka waxyaabo badan oo u baahan yahay in laga bedelo waxaan rajeynayaa insha allah wasiir waxaa indhaaga wax badanaa ku aragtay warbixintaada kadib isbitaalka ugu dambeyn guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahin ayaa sheegay in dhammaan degmooyinka gobolka laga hirgelin doono isbitaallo iyo m c h o isagoona sheegay inuu dhageystay xogta ama indhihiisa uu ku soo arkay xaaladda guud ee isbitaalka waxna laga qaban doono
laakiin iskaashigeenan dhow iyo xogta aan isdhaafsanayno waxaan rajaynayaa in meelaha kale oo degmooyinka kale oo ay ka mid tahay degmada qoryooley oo runtii si guud ahaanba isbitaalkeeda hadda la dhihi karo adeeg bulsho oo dhan ma bixiyo mana bixin karo maadaama qalabkiina aan meeshaas yaalin dhakhaatiirtii dadka ku habboonaana aanba meesha ka howlgelaynin in asagana aan dib runtii loo shaqogeliyo deegaanada kale muhiimka ah ee sida shalambood iyo janaale iyo number conton iyo deegaanadan hoos yimaada degmadan afgooye ee aan dadka awoodin halkan inay soo gaaraan m c hya dadka runtii adeegyada asaasiga ay ka heli karaan in laga hirgeliya haddii aan la idmo waxaan rabaa mudan wasiir wasaaradda shaqadaas guud ay hayso marka laga yimaado waddanka xaalad wuxuu galay guud ahaan caalamkan uu kala siman yahay gargaaradii la heli jiray inay go-een annagoo taa ka duulayno wadatashi aan la yeelanay wasiirka iyo iyo wasaaradda guud ahaan waxaan samaynay in degmada wallaweyn isbitaalkii guud ee degmadaas aan soo dhagax dhigno